marka waxaan ku dhex jiraa weli qaacidadii labaad ayaan ku dhex jiraa oo ahayd gaaladii hore ilaahyada badan rumayday caabudayna way noo shafeecayaana tiri iyo muslimiinta inna cabdilwahaab iska mid uu dhigo waa isku mid uu yidhi weliba maarata arrintaa uu yidhi markay ilaahyada caabudeen ayay waxay dhaheen maa dacownaahum watawajahnaahum horta maa dacownaahum watawajahnaahum aanay odhan lafdigaas uu usuulu salaasaha ku qoray waa been weeyi ee waxay dhaheen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah ayay dhaheen maa dacownaahum watawajahnaahum ilaa lidalabi lqurbati washafaaca arigaas kuma dhawaaqin maa dacownaahum kuma jirin iyo watawajahnaahum ee waxay dhaheen maaragtay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi inay alla noo dhoweeyaan mooy wax kale uma aynaan caabudin marka kuwa ilaahnimo qiray oo haddana caabuday oo ilaahnimo ilaahay aan ahayn qiray oo haddana ilaahyadaas caabuday oo haddana maaragtay markay cibaadadaas sameeyeen dabadeed cibaadadii qirtay oo markaa kabacdi alla ugu dhawaahaynayo bas waa gaal ruux ilaahyo badan iyo cibaadadii cibaada uu caabuday sameeyey wax damba alla ugu dhawaadaa meesha kama soo xasili karaan marka annaga dadkeena muslimiintaa in cabdilwahaab iyo wahaabiyadiisu waxay yidhaaheen ilaahyo kala duwanay qabaan oo weliba buog badan kusoo qoreen sheekh cabdulqaadir iyo sheekh balawi iyo sheekh fulaan iyo sheekho badan bay tilmaameen wey marka kuwa waa culimo sulaxaa ee lama caabudo ee diinta ilaahayo laga bartay iyo derajadooda iyo sharaftooda ayaa loo raacsanyo lagu weynaynayaa in saas la yeelo saa loo raacana shareecada islaamka ayaa jidayday oo baabab dhan iyo maarata mawd mawduuc la yaqaan ayaa maarata arrintaasi ay maarata ku leedahay wey balse waxaan maaragtay aan caddaynayaa gaaladii hore waxa qur-aanku ka yidhi oo annaga muslimiintaa oo weliba muslimiinta jasiira carabiya naga sii fiicneed ay maarata ugu horreeyeen maarata ay nagu shabaheen o gaalad naga dhigeen waxay ahaayeen baan caddaynaynaa gaalada hore oo inaan lamid nahay in ilaahyo kala duwan aan caabudno oo in cabdilwahaab iyo wahaabadiisuba ay nagu sheegayaan ya waxay ahaayeen kuwii markii nabigu laa ilaha ila allahu ilaaha uu yidhi yidhi ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaabun ma ilaahyadii ayuu maaragtay ilaahyo faraha badnaayo hal ilaah kaliya ka dhigay arrintaana waa arrin lala yaabo wandalaqa almala'u minhum kuwii maaragtay madaxda u ahayna way dhaqaaqeen ayaa kamid ahay ayagoo la animshu dareera socda wasbiruu calaa aalihatikum ilaahyadiinana ku sabra wasbiruu calaa aalihatikum ina hada la shayun yuraad arrintana waa arrin annaga laynoola jeede maa samicnaa bi hada fi lmillati alaakhira diintii nagu dambayda kama aynaan maqal in hada ila ikhtilaaq waxaan waxaan been abuurasho ahayn maahan ilahay waa keligiisto ilahay waa keligiidaan uu nabi maxamedna oranayo been abuurasho weeye bay dhaheen ilaahay midnimadii sidaasay u inkireen markaasay haddana waxay inkireen nabiga nabinimadiisoy dhaheen nabinimadiisna ma ictilaafsanin bay dhaheen ma rumaysnin bay dhaheen unzila calayhi dikru min dina ma isagoona dhex jooga quraan lagu soo dejiyey ma jirto ayay dhaheen qur-aankana waa diideen marka ilaahay baan muslimiinyahay isku dhaariyee gaalada sidaa u hadashay oo nabigii iyo ilaahay midnimadiisi diiday aa dadkan muslimiinta arkaanu iimaan iyo arkaanu islaam haystaa ay lamid yihiin ma nimanka odhanaya ma nimankaasaan qur-aanki beeni way beeniyeen aayaddan kale alla wuxuu ku yidhi inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaha illa lah yastakbiruun laa ilaha illa allahu marka lagu yiraa nabigu ku yiraa yastakbiruuna way iskala weynaa jireen la waa diidi jireen wayaqu ilahay keligii ma rabnay dhihi jireen wayaquuluuna waxay dhihi jireen a inaa lataariku aalihatina lishaacirin majnuuni ilaahyada faraha badan oo qabna ma gabayaay waalan baana uga tegaynaa ilaahyo kaley qila jireen nabigana gabayaay waalan bay kuqiramaarata ay ku sheegi jireen marka muslimiinay bal eega nimankii gaalada ahay oo laa ilaaha ila allaahu diiday iyo annagoo laa ilaaha ila allahu leh nimankii gaalada ahay ilaahyo badan qiray iyo annagoo ilaahyo badan diidnay alla keligii qirsan nimankii gaalada ahay oo nebi moxamed gabayaay waalan ku tilmaamay iyo annagoo nebi moxamed rumaysan oo jecel oo ruuxii wax ka sheega waa gaal aaminsan oo xataa wahaabiyada nabiga durayda oo xaqirayda murtadiin diinta ka baxday inay ku noqonayaan oo nabigu wax ma yaqaan ku qoray siyaamatul insaan ku qoray xaqa sharciya xaqa luqawiya ma yaqaan murtadiin inay yihiin annaga rumaysan inaan gaalada la mid nahay nimanka wahaabiyada muslimiinteenna saa ku sheegaya nimankaa miyaan diinta ilahay kuwa beeniye ahayn wax shakiyi kuma jiraan inay maarata diinta ilaahay ay beeniyeen wax shakiyi maarata kuma ay jiraan wey aayaddan kale alla wuxuu ku yidhi isagoo gaaladii ka hadlaya wa qaala aladiina istudcifuu kuwii la tabardaraystay waxay odhanayaan liladiina istakbaruu kuwa isla weynaday oo baahida ku hogaami jiray bal makru leyli wanahaari war goor iyo ayaan ayaad maarata aad makri nagu samaydeen id ta'muruunana an nakfura billah wanajcala lahu andaad alla inaan ku gaalowno kolkaadna fari jirteen oo inaan ilaahay wax lamid oo amhaala u samayno lamid ah aad haddana nagu hanuuni jirteen markaa waadna dulmideen ayay maaragtay ay ga- ay maaragtay gaalada la lumiyey kuwii lumiyey ku dhihi doonaan marka gaaladu inay ilaahay ku kufri ay ku dhihi jireen dadka ay gaalaynayaan oo ilaahay ilaahyo kale la samaysto dhihi jireen ayaa halka ku cad marka muslimiinta bariga iyo galbeedka wixii muslim jooga maaragtay weligiin miyaad aragteen ilaahay ku kufri walaalkiisa kaloo muslima ruux ku oramayaad weligiin aragteen marka gaaladii sidaas aheyd xaggaynu kala mid nahay marka ruknigii labaad ee arkaanta wahaabiyada sidaa ayuu u buray oo qur-aanka ayuu maaragtay kasoo horjeestay weliba wahaabiyad waxay dhaheen ilaahyada badan caabudidda ay caabudayeen ilaahyo ilaahnimo xaqa leh inay yihiin uma aanay rumaysnaa jirin weeye ilaahyada badan caabudidda ay caabudayaan ilaahyo xaqa inay yihiin oo ilaahay la siman ma rumaysneen gargaarnaba kama dalbi jirin ayaa wahaabiyadu dhaheen weliba u dareen weliba labadaasna waa beeno inay ilaahay ruma ay u rumaysnaan ilah la simi jireen qur-aanka aayado badan ku caddeeyey aayadahana waxaa ka mid a qul dheh nabiyow aruuniya aladiina alxaqtum bi shurakaa'a kuwii aad ilaahay shurakanimo u haleeshideen oo ilahnimada ula wadaajideen bal itusiya waxa ay tareen iyo waxay maaragtay ay samayn karaan ya sidaa ayaa maaragtay ilaahay yidhi marka inay ilaahnimo dhaba ula wadaaji jireen oo weliba ilaahyo ay ka samaysteen ayaa in badan qur-aanku sidaa u caddaynaya gargaar kama dalbi jirin midda ay leeyihiin ayaduna been weeyo gaaladu ilaahyada gargaar bay ka dalbi jireen allaa yidhi waاtakaduu min duuni illahi aalihatan lacallahum yunsaruuna waاtakaduu min duuni illahi alla ka sokay aalihatan ilaahya samaysteen ilaahyo inay samaysteen baa alla caddeeyey ujeeddaday u samaysteenna alla caddeeyo lacallahum yunsaruuna in loo gargaaro oo ilaahyada u gargaaraan ayay maaragta rabeen oo ujeeddaday ka lahaayeen gargaar bay ka rabeenoo nafci iyo dur inay wax tar ka dhibi karto hadday khilaafaan haddii ay maaragta raacaanna wax u tari karto ayay rumaysnaayeen wey marka wahaabiyana aayadahaasoo dhan ayay ku tumatay oo ay beeneen wey marka rugnigii koobaad ee in gaalada tawxiid rububiye ay laheed ah aynana ku islaamin muslimiintuna tawxiid rububiye kaliya ay leedahay dadka hadda u oo aanay islaamayn wax ka maqan ayagaya gaaladina ay tawxiiduluhiye wax la yidhahdo ilahay keligii in la rumaysto la caabudo ah ay yihiin halkaa ayuu ku buray oo gaalada tawxiid rububiye male annaguna lamid maahin rugnigii labaad oo gaaladii hore ee ilaahyada badan caabudi jirtay rumaysneedna inaan annagu maaragtay aan la mid nahay muslimiintaahu isaguna halkaasuu ku burayo nimanka sidaa qur-aanku uga warramay oo ilaahyada kala duwan caabuday annagu lamid maahin oo ilaahay mooyaane alla kaloon ogol lahayba maba jiro ilaah kaleba maba ogolinba mar haddii labadaa rugni ay baaba'day oy burtay gaalnimadeennii way baaba'day oo dadkeena muslimiintaa gaalo maahin marka rugnigii saddexaad oo ahaay gaalo kala duduwan baa nebigu u yimid markaasuu dagaal saf ka mariyey oo ilaahyo kala duwan caa- gaalo ilaahyo kala duwan caabuday u yimid markaasuu la wada dagaalamay oo midna kama soo reebin dadkaan muslimiinta sheegaana waa in lala wada dagaalamo saf laga mariyo ilaa wixii wahaabiyada uun gala mooyaane iyo rugnigii saddexaado dadkaanu gaalo gaalada hore ka daranba weeyo ka kufrinimo badan taasuna way burtayo haddee inaan gaalo kala duduwan nahay ama aan gaalo gaalada hore ka daran nahay labadaa rugni way iska baaba'dayo mar haddii kuwii horeba ay bureen oo gaalnimada ay nagu shabaheen hadda waxaa weeye oo aayado qur-aan iyo maarata ay ku bureen oo badan waxaa weeye gaalnimadeenniyaa sugnaa weyday mar haddii gaalnimadii muslimiintu ay sugnaa weydo muslimiinta ayna gaalo ahayn inay gaalo ilaahyo kala duduwan caabudaydo fara badan ay yihiin oo gaal saf laga marinayo iyo inay gaalo gaalada hore ka daranba yihiin ma labadaas rugnina sugnaa maydo oo hadda gaalnimadii markii horeba sugnaa weyday marka afartii arkaanta aheeda wahaabiyada sidaa ayay baadil u noqotay kitaabka qur-aanka ah aayado badan oo ku jira oo buriyinaya ayaana maaragtay sidaas aan u caddaynay marka afartaas arkaanta oo usuulu salaasa ku taal iyo usuulu salaasa marka waxaa kuu cad inuunan qaadanayn kuna dhaqmayn raacayna ruux qur-aanka ilaahay rumaysan ama nebi maxamed rumaysan inuunan raacayn ayaa halkaa kuu cad waayo oo waa arkaan iyo qodobo iyo qaacidooyin iyo usuul qur-aanka lagu beeniyey oo kutubka qur-aanka maartay khilaafsan weeye maadaama afartii asal ee usuulu salaasa buugga la yidhaha ku taalla ayaguna kutubka ay u yaqaanaan asaan kutub ahayna baadil ku yaal ee xaq iyo baadil la isku qasay ah xaq iyo baadilna in laga digtoonaadaa ay waajib ahayd aana sidii looga digtoonaa lahay u caddaynay oo qur-aankii faraha badnaay ee la ogaay ee aanu soo sheegnay ee baadilnimadooda caddaynayay afartaas arkaanta ah ee wahaabiyo ay samaysatay muslimiintana ay kula gaalnimo xukuntay wixii afartaas haystana ay muwaxidiin ku magacaabeen tawxiid haysta inta kalena mushrikiin gaalaha ay ku magacaabeen dhiiggooda iyo maalkoodana ay bannaysteen moxamed cabdulwahaabna jasiira alcarabiya uu ka bilaabo muslimiintii kale dhiiggooda iyo maalkooda uu bannaystay dagaal uu jihaad ku magacaabay oo kii gaalada lagu qaadi jiray oo kale ah uu ku qaaday dadkii muslimiinta ahaay arrintaasna aan burinay oo aan baabi'inay maadaama ay wahaabiyo tahay mid baa diladeedu saas u caddahay awelna in badan aan maaragtay aan u qadaynay wahaabiyada baadiladeeda aad iyo aad u faraha badan leh oo maaragtay aan la soo koobi karin waxaan intaas inaan caawa aan daba dhigo aan doonayaa waxyaalaha khulaasada ah oo maaragtay aan ka soo dhex siibayno afkaarta wahaabiyada ama ha ku taallo afartaas asal oo aan burinay oo usuulisalaasa ku taallo ha ku saabsanaato ama wahaabiyada kale afkaarteedaba ha ku saabsanaadee toddoba iyo toban arrimood oo maaragtay fikradda wahaabiyadda ee baadilka ah ee afarta asal ee baadilkaa ku dul dhisan afarteeda asal oo baadilkaana ay duntay fikraddaas wahaabiyada arrimo ku saabsan oo baadil ah ayaan halkan caawa kusoo koobaya arrinta koowaad waxaa weeye tawxiidkii oo ay u qaybiyeen qaybo aan shareecada islaamka asal loogu ogeyn oo saddex qaybooda ay maaragtay u qaybiyeen oo tawxiidulrubuubiya iyo tawxiidululuuhiya iyo tawxiidusifaat wal asmaa ay ku kala magacaabeen arrinta labaad waxaa weeye muslimiinta inta ugu badan inay shirki iyo kufri ay ku xukumeen iyo diinta inay ka baxeen inay ku xukumeen weliba dadka ahlu cilmiga ah inay si gaara gaalnimo ugu sii xukumeen arrintaas ay nimanka wahaabiyada ay ku sifaysan yihiin arrinta saddexaad oo wahaabiyadu ku sifaysan yihiin waxaa weeye oo kutubtooda laga dhex heli karo in ay iimaan iyo tawxiid gaalada u sugeen iyo dadka mushrikiinta ahaay oo aan ilaahay maaragtay rumaysnayn keligii inuu yahay ayna iimaan iyo tawxiidka ka anfiyeen rumaynta iyo tawxiidka inay ka anfiyeen dadkii muslimiinta ahay weliba culimadii islaamka ay kasii anfiyeen oo ay gaareen heer culimada islaamka gaalada waa ka xun yihiin ay yidhaahaan arrinta afraad oo waabiya ku sifaysan tahay waxa weeye inay nebi moxamed ku tilmaameen inuu ka qariyey cilmiga tawxiidka iyo miraha ka dhalanaya oo dadka ahlu tawxiidkaa inaan alla cadaabayn ah asxaabada rasuulka inta ugu badan inuu ka qariyey weliba mucaad binu jabal keliya uu ku gooni yeelay halkaas oo wahaabiyu ay maaragtay fikradooda ka mid qatay inay nabiga ku tilmaameen inuuna gudan yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika rasuul rasuul yahow wixii rabbigaa lagaaga dejiyo diinta lagaaga soo dejiyo diinta ummadda gaarsii wa in lam tafcal haddaadan samayn oo aadan gaarsiin famaa ballaqta risaalatahu risaaladii ilaahay ma aadan gaarsiin oo ma aadan gudan arrintaas oo mid lagu kufrinayo ah iyo asxaabadii rasuulka oo ay ku magacaabeen kuwo aan tawxiid lahayn ay maaragtay ay ku magacaabeen aana aqoonin ahlu tawxiidka inaan alla cadaabayn kuwa ka maaragtay kuwa ka jaahila ay ku magacaabeen arrintaasna waa arrimo kulligoodba diinta looga baxayo oo kufri lagu noqonayo arrinta shanaad oo wahaabiya ku sifaysan tahay nebi moxamed ayay waxay ku sifeeyeen xaqaa'iqa sharciyada ah iyo xaqaa'iqa luqawiyada ah inoonan aqoon xaqaa'iqa sharciyada ah waxa weeye lafdiga salaad oo kale in looga jeedo aqwaasha iyo afcaasha lagu ficilada la sameeyo iyo hadallada lagu hadloo la caqriyo oo ka bilowda marka salaada la xidho ilaa marka laga salaamo naqsado taasoo kale iyo wixii lamida iyo sikadu maakaan la baxaa inay tahoy waxyaalahaasoo kale iyo xajka qaabka loo xajiyo midna inuu nabigu ka jaahil ahaay ay ku tilmaameen wixii lamida iyo luqada inuuna aqoon markay ku tilmaameen oo ay ka dhalanaydo lafdiga erega salaada oo salaad uhu adducaa in macnihiisu yahay duco la duceeyo iyo sika lafdiga oo annamaa siyaado inuu yahay iyo lafdiga alxaj uhu alqasdu inuu yahay erayada sidaasoo kale oo luqada carabiga oo qur-aanku tusinayo inaanu nabigu aqoon ay ku sifeeyeen weliba asxaabada iyo aalubeytka rasuulka iyo taabici taabicu taabiciinta iyo afarta madhabood culimada waaweyn oo fuqahada ah iyo a'immada ummahaatu inta kutubta la yidha qorto bukhaari muslim ka mid yihiin inaanay xaqiiqa sharciya xaqiiqa luqawiya midna aqoon oo ay ku sifeeyeen taasna wahaabiyo arrintaana way ku sifowday siyaanatul insaan ayaana ka mid ah buugaga wahaabiyada oo maaragtay qoraya weeye arrintaa maaragtay ayada ah taasina nebi moxamed wax ma yaqaan waa arrin kufri cad oo diinta islaamka laga baxo gaalnimo ah marka ogaada wahaabiyo murtadiin inay tahay oo aan naaguhu ku xirayne haweenka ha laga soo wato gabdhihiina yaan fasahaadin inta lixaada wahaabiya ku sifowday waxay sameeyaan moxamed cabdilwahaabna hor u sameeyey kuwii ka dambeeyana sameeyeen sharnuljihaadi walqaarati jihaad dagaal ah iyo weerar lagu baahiyo calaa man abaa ruuxi diida aaraa'a moxamed ibni cabdilwahaab moxamed cabdilwahaab ra'yadiisa ninkii diida iyo wa tawxiidihi ljadiidi iyo tawxiidkiisa cusub ninkii diida in lala dagaalamo arrintaas iyada ah ayay maaragtay walow xataa arkaanuul iimaan iyo arkaanul islaam ba ha haystee kashfu shubahaad waana arrintaa maaragtay kusoo aragnay oo arrin maaragtay aad iyo aad u cad ay maaragtay arrintaas iyadaahu ay maaragtay aheed weeye marka arrimahaas oo dhan ayaa maaragtay nimanka wahaabiyee la yidhaah ay ku sifaysan yihiin weeye waana la og yahay ilaa haddeertaan muslimka waa gaalo inay odhanayaan waa gaalna ruuxu mar hadduu ku yidhaah xoog hadduu kuu weynin hadduuna xoog kuu weynin dhiiggaada iyo maalkaada labada wuu bannaysanaya arrinta toddobaad waxaa weeye nimanka wahaabiyada to- inuu tawxiid yaqaan ama uu tawxiid rumaysan yahay uma arkaan ruuxa aan wahaabiyo gelin arrinta sideedaad waxaa wahaabiyo aaminsan yihiin dadka siyaaraha qubuurta oo shareecadii nebi moxamed raacay oo siyaarta qubuurta uu nabigu fasuuruhaa qubuurta siyaartadii nabigu uu yidhi raacay iyo dadka meydka wax ka sadaqaynaya oo shareecada islaamka xadiisaha saxixu muslim ku yaalla ay ka mid yihiin oo meydka in wax laga sadaqeeyo sheegaya raacay inay caabudeen qubuurta inay aaminsan yihiin ayaa ra'yiga wahaabiyo ka mid ah sidaa awgeedna cidda qubuurta siyaarta ama mawdka wax ka sadaqayda waa bid iyo waa kufriyo waa shirki waxay doonaan inay iska ohanayaan halkay doonaan inay iska odhanayaan taasina waa been oo shareecada islaamka arrimahaas qabta arrinta sagaalaad ee wahaabiya ku sifaysan tahay nusuusta diiniga aayadaha qur-aanka iyo axaadiista sida ra'yigooda oo keenayo iyagu rabaan ayay u fasiranayaan walow si baadilaba fasilku ha ahaade eh arrinta tobnaad oo wahaabiya ku sifowday waxaa weeye qilatul istixyaa'i wa cadamu diin xishood yari iyo diin la'aan ay ku sifoobeen marka cindamaa adlacuu lisaanahum wa arsinatam cala alambiyaa wasaxaabati wasaalixiin markay carabkooda ku laalaadiyeen ama carabadoodaba nabiyada ilaahay iyo asxaabada iyo saalixiinta ilaa xaqiiqo sharciya xaqiiqo luqawiyaa ma yaqaanaan iyo tawxiid ma yaqaanaan iyo nabigu inuu tawxiidki qariyey ayaa arrimahoodaba maaragtay ay gaartay iyo dadka muslimiinta ee culimada waaweyn oo waa gaalo mushrikiina iska odhanayaan ilaa afarta arkaanta haday ku dhaqmayaani arrinta koob iyo tobnaad alxirsu calaa axdaadi darajati nabiyina moxamed sal allahu alay wasalam derajada nabigeenna inay hoos u dhigaan ayay ku dadaalayaan mar kastaba nabigu waxba lama aha ul ama kob waa kala liitaa nabigu marar badanna waxaa afkooda laga haayaa nabiga waa dhintay u sheegaana maanta karoon inay dadka ay ku odhanayaan ayaa maaragta afkooda laga haayaa taasina waa arrin lagu kufrinayo hadalkaas oo kale ruuxii yidhaaho nabiga derajadiisa hoos u dhigaahay ambiyada kale ee owliyada iyo dadka saalixiinta oo dhanna sidaa ayay maaragtay ay u xaqirayaan weeyi siday nabiga salligiisa uga cararayaanna waa adiga arkayo taasina waxay ka mid tahay nabiga diidadii iyo necbaantii inay qalbigooda ku bee- qalbigooda ku beeran tahay ee nin nabi maxamed doonayo jecel oo diinta islaamka doonaya salliga nabiga inuu ka cararo awood umale wey arrinta laba iyo tobnaad wax alla wixii ra'yigooda khilaafsan oon wahaabinimada ku jirin diinta islaamkaba ha ku jireene waa shirki ama waa kufri ama waa bidco xun bay iska odhanayaan oo waxay u ahaba yeelayaan male wax afkooda iska qabta iska odhanayaan miday doonaan arrinta saddex iyo tobnaad nimanka ayaga ay wahaabiyadu afarta madhabooda xaqnimadooda laysku waafaqay hal madhaba oo ka mid oo ay haystaan ma jirto weliba qoraaladooda ayay in badan ku caddeeyeeno ina cabdulwahaab taariikhu najdin bay ku qoran tahay madaahibta islaamka fiqiga islaamka inuu kufri ku magacaabay ee taxkiimu naadir bogga ee boqol iyo koobaad ayaa maaragtay wuxuu ku magacaabayaa madaahibta islaamku diin afarta madhabood diinta gaalnimada ahdo cabdilmudalib inay lamid tahay ayuu ku magacaabay bogga saddex iyo toddobaatanaadna diinta kufaaru quraysheed inay lamid tahay ayuu maaragtay ku magacaabayo ee waqaaluu maa fii buduuni hadihi lancaami khaalisatun lidukuurina xaramu calaa azwaajina wa in yakun maytatan fahum fii shurakaau la yidhi oo gaaladii oo odhan jirtay wax baxiiro iyo saa'ibo xoolo la yidhaaho sameeyeen dhagajeex iyo soofto wixii uurkooda ku jira hadduu isagoo nool dhashana ragga ayuu u bannaan yahay naaga uma bannaana hadduu isagoo baktiyey uu dhashana ragga iyo naagaha waa u bannaan yahay way wada qala karaan hadalkaasoo kale a afarta madhaboodba lamidta waa ebero wadiini kufaaru qurayshin ayay dheheen weeye oo halka hadalkaa ayay gaareen weeye hadalkaasuna kufrinimo cad ayuu noqonayaa weeye ee kutubka ay nin wahaabiyadu ay xaramka mako imaam uga dhigtay uu qoray oo xayaatulquluub uu bixiyey qalbi noolay maaye mawtulquluub qalbiga oo dhin dhinta ayuu kutubkaasu sababayaaye bogga shan iyo kontonaad afarta madhabood waa diin baadil oo ebero islaamka uuna ogolayn uu yidhi weeye taasina waa arrin kufri cad ah sida qur-aanka iyo xadiiska ku sugan marka maaragtay la raaco arrintaasi marka ayagoo sidaasoo afarta madhabood midna aan raacsanayn oo ahlu baadila ayay mararka qaarkood siday dadka u u siraan ay waxay odhanayaan anagu madaahibta waa ku jirnaa waa haysanaa ay mararka qaarkood odhanayaan wey mararka qaarkoodna kutubahaas caayaya oo maaragtay sidaa yeelaya ayay maaragtay ay ka qorayaan wey arrinta afar iyo tobnaad ee wahaabiya ku sifaysan tahay aayadaha gaalada kusoo degtay ayay dadka muslimiinta ku dabaqaan asay muslimiinta kufri ku xukumaan sidaasna kutubaha ay qorteen baa laga helayaa arrinta shan iyo tobnaad waxaa weeye afarta madhaboodba inay inkirayaan oo ay diin baadila ay ku magacaabayaan weeye ee weliba aayad oo bidcada wahaabiya oo kale ah iyo kufaarta kaleba kusoo degatay in aladiina faraquu diinahum diintooda dadka kala kaxeeyey wa kaanuu kala geeya wa kaanuu shayacan ahaaday kooxo lasta minhum fii shayin waxba ugama sugnid aayaddaasay soo qaateen oo dadkii gaalnimada maaragtay awgeed u kala tegey iyo bidco mukafaraha sida midda wahaabiyada lagu gaaloobaa oo kale dadka sameeyey aayadda tilmaamayda ayay maaragtay afartii madhabood oo xaqnimada laysku waafaqay ayay ku fasireen weeye taas iyad ahina waa arrin baadila weeyaan afarta madhabood xaqnimadoodu waa shay la og yahayo culimmadii islaamka waxaa weeye iyadoo salafkii saalaxa uu joogo ayaa la qoray imaamu shaafici imaamu axmed binu xambal imaamu abaa xaniifa imaamu maalik binu anas afarta imaamu afarta madhabood qortay waa imaamu shaafici naasiru sunna lagu magacaabo u gargaariyii sunnada waa imaamu axmed binu xambal oo imaamu ahli sunna waljamaca lagu magacaabo imaamka ahli sunna waljamaca waa imaamu abaa xaniifa oo imaamu acdam imaamka weyn la yidhaah waa imaamu maalik binu anas oo imaamu daarilhijra daartii madiinaheed oo fadliga badneed oo daarilhijraaheed inuu imaam ka noqdo ruuxii gaaray weeyo darajadaas alla gaarsiiyey meel si sahlan imaam laga noqon karo maaha waa xaruntii nebi maxamed iyo saxaabadiisa waa caasimadii islaamka meeshii maaragtay aad u weyneed oo qiimaha badneed ayay ahaad weeye marka waktigaasoo salafu saalix jooga iyo culimmadii ugu waaweyneed qoraalka islaamka ahaayoy qoreen oo ay qur-aanka iyo xadiidka ku sharxeen ah kufriya ninkii yidhi waa nin waddadii muslimiinta waddan ahayn raacay ninkii waddada muslimiinta midaan ahayn raacana alla wuxuu yidhi waman ya- wama- waman yushaqiqi rasuula rasuulka kii khilaafa min bacdi ma tabayana lahu lhudaa marka hanuun ku cadaaday dabadeed wayattabic gayra sabiili lmu'miniina waddada mu'miniinta waddaan ahayn raaca nuwalih maa tawallaa wanuslih jahannama wasaal masiira nafta iyo shaydaanka oo kaweli yeesha weli uga dhigaynaa naaru jahannama ayaanu ku gubaynaa ayaanu ku gubaynaana ilaahay maarata subxaana watacaala oo odhanayaa wey marka wahaabiyo sidaa ayay shaydaan u noqotay wey arrinta lix iyo tanaada wahaabiya ku sifaysan tahay ina cabdilwahaab baa gefay wahaabigu ugu weynaay ilaahay buu si xun u fasiro qalad ah wuxuuna yidhi alilaahu ilaah macnaahu macnihiisu alweliyu aladii fiihi siru shiiqa weligaa oo sirta leh ayaa ilaahay ah buu yidhi taasina waa qalad cad oo muslimiinta uu maaragtay qaldi rabo ayay ahayd tafsiirkan luqada carabiga ilaah in lagu fasiro maaragtay ee kuma soo aroorin waa arrin isaga jeebkiisaa weeye waayo ilaah macnihiisu luqada carabiga almacbuud maaragtay ka la caabudo ayuu noqonayaa weeye arrintaas kale oo toddoba iyo tobnaad nimanka wahaabiye la yidhaah nabigeenna rasuulkeenna sayidkeenna nabi muxameda sala allahu calayhi wasalam ammaanidda la ammaano oo qur-aanka iyo xadiiskuba in badan ay kusoo arooreen asxaabaduna ay ammaaneen dadka kale ee mu'miniinta ah culimmadii ka dambaydana ay ammaaneen salafkii hore ee saalixa ahay o dhanna ay ammaaneen ayay diidan yihiin inay kasoo horjeedaan weeye fatxulmajiid bogga laba boqol koob iyo labaatanaad ayuuna ku dhigay inaan ammaanta nabigu ay mamnuuc tahay oo maaragtay aan la ogolayn oo waxay cilaysta cillo beenaho haddii nabiga la ammaano waa lagu xadgudbaa asaa lagu gaaloobaa ayuu yidhi asuu weliba dadkii nabiga magacaaba uu gaala mushrikiina ku tilmaamay taasina waa baadilo haddii dadkii nabiga ammaanaha wixii- wixii nabiga ammaanaha gaalaha haddii la yidhaah ilaahay baa nabiga ammaanay ma ilaahay baa gaala nabigu isagaa is ammaanay ma nabigaa gaala asxaabadii yaa ammaantay ma asxaabadaa gaalaa mu'miniinta ka dambayda nabiga ammaantay ma kuwaasaa gaalaa marka warka wahaabiyo mar hadduu ilaahay iyo nabiga iyo mu'miniinta asxaabada gaalaba war ka dhalanaya hadduu noqday kufri baadilahoo lagu ridooba diinta looga baxa inuu yahay arrin cad weeye ruuxa iimaan lahon inuu kasoo horjeesta weeye wayanhownahu nahyan shadiidan ammaanta nabiga la ammaano aad bay u reebayaan bal jumcada iyo marka maaragtay ugu sii daran oo salliga nabiga in lagu ijtimaaco la isugu yimaado la doonayo oo maaragtay la aqriyo bal waqtiyadaas bal fiiriya siday u nacaya wahaabiyadu wa maca daalika ayagoo nabiga ammaantiisa diiday oo maaragtay reebaya haddana yamdaxuuna moxamed ibna cabdilwahaab bay ammaanayaan oo ninkii baadilkii la ogaay fidiyey ah madxan yubaaliquuna fiih ammaan ay ku xadgudbayaan ayay ammaanayaan xataa qaala shaaciruhum ninkoodii shicirka tiriy gabaga tiriyey ilaa uu ka yidhi weeye war nimanku iska gabaya shicir badan dadkiina muslimiinta ah ee nabigeennayna ogolayna wax kalay rabaan ilaa xuseen binu qanaam ninka ahayo shicir tiriyaha wahaabiyada aha yidhi fii madxii ammaanta moxamed cabdilwahaab buu ku yidhi sama dirwata almadi alatii martaqaa laha siwahu walaa xadaafin ahaa samaydacu samaa wuxuu koray in cabdilwahaabow fuulay dirwat almadi kuriska sharafta kuriska ugu sarreeya allatii kuristaasoo sharaftaa meesha ugu sarreeyo martaqaan lahaa uuna korin siwaahu cid ka soo hadha moxamed cabdilwahaab oo gaadhaba aanay jirin walaa nabina sooma istifnoon walaa xaadaafin ahaa banaankeedana uuna qaabilin samaydacu gees qawiya ama mid oo dasi wanaagsanuhu uuna qaabilin oo cid gaartay iyo maaragtay ragu ayna jirin wax gaaraba ma jiraan buu leeyay meeshuu garan cabdilwahaab sidaasay ina cabdilwahaab u ammaana nabigeenna waa diideen war nimanka ma ina cabdilwahaab baa u nabiya runtii hadalladooda haddii la eego iyo siu isagu u hadlay saw isagu u hadlay in ina cabdilwahaab uu nabi u yahay ayayba u muuqataa weeyaan laakiin waa la- yani waa laga laakiin waxaa weeye arrintaas si toos uma cadday karaan muslimiinta inay dhagraan ayay maaragtay doonayaan weeye laakiin hadalladooda oo dhan ayaa laga fahmayaa weeye marka nimanku ammaan ma diidana oo boqorrada jaa'irkaa way ammaanayaan oo wax walbay ku tirinayaan ina cabdilwahaabna saasay u ammaaneen ee nabigeenna sala allahu calayhi wasalama ammaanta la ammaano ayay maaragtay diidan yihiin kolka maadaama nimanka wahaabiyadu ay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalama ammaantii la ammaanayey sidaa ay uga soo horjeesteen moxamed cabdulwahaabna sidaa ay u ammaaneen ruux alla ruuxi iimaan leh ee ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan diinta islaamka rumaysan waxaa u caddaanaya wahaabiyo in raaca ah inaanay bannaanayn wadaaladooda in ummadda loo oggolaadaa inayna bannaanayn kolka waxaa ummadda laga doonayaa muslimiinta ah oo diinta islaamku ay ka doonee inay goor iyo ayaan dhaqaaqaan inay muslimiinta u digaan wahaabiye inay uga digaan gaalada inay uga digaan wahaabiyada soo biilayda ay maaragtay uga digaan oo mar kastaba gaalada kiristaankaa oo wahaabiyada ka dambayda iyo wahaabiyada labadaba inay nacbaadaan oo ka soo horjeestaan ayaa waajibku yahay weeye marka nabiga sidaa ayay nimankaasu ay aad iyo aad ay ugu xaqireen ay xumeeyeen weeye marka arrintaasi waa kufrinimo intaas ayaana ku xiraynaa weeye yeeli mayno inaan nebi moxamed aan kala tashanno dad ayagu xurmo xumaynaya oo sharafiraya ee nabigeenna waanu weynaynaynaa waana raacaynaa waana derajaynaynaa weeye waxaa kaloo mas'alo kale ayaa halkan ku qabanayaaho owliyada ilaahay in laga weli yeesho ayay dadkii ka weli yeeshay ay gaala ku tilmaamaan taa waxaa weeye beenin wahaabiya qur-aanka ay beeniyeen meel alla meesha loo kaco wahaabiya qur-aan beeninay noqee owliyada in laga weli yeesho ilaahay baa wuxuu yidhi waman yatawalla allaha warasuulah alla iyo rasuulkiisa kii weli ka yeesha waladiina aamanuu dadka rumeeya kii weli ka yeesha hadda waa xisbi ilahay fa ina xisba allaahum alqaalibuuna xisbiga ilahayna iyagaa sarraynaya aayaddan kalena alla wuxuu ku yidhi inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna zakaata wahum raakicuun weligiina wuxuu uun yahay wax kala meehee inamaadu addaatu xasri weeye dadka balaaqada yaqaana maxaa weeye weligiina wax kala meehee alla iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta uun weeye ee cid kale weli idiima ah marka alla iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ayaa maaragtay weli noo ah weeye marka in kuwaasu ay weli noo yihiin oon ka weli yeelanno ayaa la doo weligana ayagaa lagu koobay ee shaydaan iyo balaayo weli ka yeelan la dooni maayo ruuxii alla iyo rasuulkiisa mu'miniinta weli ka yeeshana xisbi alle inuu yahay oo ka qaalib noqonayo oo raynaya uu yahay ayaa ilaahay ku tilmaamay marka wahaabiyana arrintaa way didan yihiinoo haddaad weli yeelato gaalaa tahay ayay ku oranayaan weeye marka qur-aankii inay ku gaaloobeen ayaa caddaanaya weeye marka dadkeenna mu'miniintaa waa inaan owliyada ka weli yeelanno oon alle ka weli yeelanno oon rasuulkiisa ka weli yeelanno si aan ugu sifowno waman yatawala allaaha warasuulahu waladiina aamanuu waladiina aamanuu alla iyo rasuulkiisa mu'miniinta dadka ka weli yeeshaa waa xisbi alle fa ina xisba allaahum alqaalibuun xisbiga ilaahayna raynaya si aan wahaabiye iyo gaalaba uga rayno waa inaan alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta weli ka yeelanno sida ilaahayba uu naga doonayo subxaanahu wa tacaala marka sidaas ayaa maaragtay meel walba oo loo kacaba wahaabiya ay baadil u tahay dhan alla dhankii loo kaco wahaabiya waa baadil marka walaalayaal walaalayaal wahaabiya waxay doonayaan arrin gaala usoo dirtay inay fuliyaan inay nabiga derajadiisa dadka qalbigooda ka yareeyaan inay derajada qur-aanka dadka qalbigooda ku yareeyaan inay islaamka derajadiisa dadka qalbigooda ku yareeyaan inay maarata mu'miniinta iyo culimadii islaamka derajadooda dadka qalbigooda ka bixiyaan oo la caayo in kutubtii islaamka derajada ay leedahay dadka qalbigooda ay ka baxo la xaqiro la yaso ay maarata ay doonayaan marka muslimiinta iyo dhaxalkooda ay dhaxleen oo diinta islaamka ah iyo rasuulkooda nabi moxamed oo afdalu khalqillaahi a khalqigale ka ugu fadliga badan iyo culimada islaamka oo warathatu lambiyaai dhaxalkii kuwii ambiyada dhaxloo nebiyada ilaahay dhaxlay ah intaas oo dhan derajada ay leeyihiin iyo weynayntii la weynay lahaay xurmayntii la xurmayn lahaay sharfidii la sharfi lahaay raaciddii la raaci lahaay inay ummadda qalbigooda ka saaraan bay doonayaan marka intaas ummadda qalbigooda laga saaro waxaa sahlanaanayda ummadda in gaalada iyo shaydaanka iska raacaan oo la lumiyo ayaa iska sahlanaanayda mar haddii ummaddu gaalada iyo shaydaanka ay raacaan oo la lumiyo waxaa markaas gaaladii ay maarata uhirgelayda kutubka ilaahay ayaa maarata inaan waxba lagu xukumin kutubka ilaahay mar haddii kutubka ilaahay wax lagu xukumi waayana in gaaladu ay muslimiinta iska saaraato oo iska daciifsato oo muslimiinta la daciifsado ayaa hirgelayda wey kolka wahaabiyu hor iyo dibba berigii hore iyo haddaba calooshooda u shaqaystayaal cadowga islaamka u shaqeeya dadka cadowga islaamku soo adeegsaday ee dabadhilifka u ah ee boqorada jaa'irkaa ee gaalada maaragtay ka daba sujuudaya ay ka mid yihiin iyo shirkada ahlu baadil ah ayaa yacni maaragta